meel degmada buliburka u jirto shan iyo toban kilomitr oo la dhaho damaacadkiina la dhaho ayaa waxaa lagu dilay nin hantidiisiina la baabiyey dilmo maalintaa qoota laga gooyey yaa ka gooyey waxaa ka gooyey niman al-shabaab la
waan gartay kadib markay arrintaasi dhacday wax falcelini may dhaceen wax falcelini may dhaceen ninka marka la dilay qoorta laga gooyey kadib hantidiisii baabuur oo lahay iyo dukaan iyo guri oo lahay waa la gubay haye markii la gubay saas ay dhacday kadib shabaabka nimanka ee degmada buliburta nimankii falkaas geeyay niman kamid ah guryahooda buliburta ku yaallo ayaa la gubay oo amiire marka waa la garanayay guryahooda guryahooda waa la garanaya awalba waa la yaqiinay waa laga warwareeganayay markii ayaga falkaas fooshuxuna ku kaceen ayaa ayagana lagula kacay marka ilaa imise guri ayaa la waxyeelay laba guri hadda la waxyeelay laba guri marka labada guri ma gebi ahaan baa dab la qabadsiiyey mise khasaare kooban buu gaadhsiiyey may may gebi ahaanba waa dabaa la qabadsiiyey waa baabay waa baabay guryo maxay ahaayeen guryaha waxay ahay midna wuxuu ahay laamiiri la dhaho burcabdeed midna carshaan
waan gartay shakhsiyaadka laftigooda ma la garanayaa amiirada aada iigu sheegtay inay ahaayeen oo al-shabaab ka tirsanaayeen
ha waa la garanaa si fiican loo garanaa dad deegaanka buuliburta u dhashay ahaayeen reer buuliburta ahaa jira marka hortay ahaayeen maxay xil ka hayaan al-shabaab waxay ka hayaan madaxa dacwada oo qaabilsan hadda guriga la gubay ninka iska leh madaxa dacwada nin u qaabilsan waa n caruur iyo reer mau joogeenay may reerkii markii magaalada laga qabsanayay reerkii iyo asigii iyo hooyadii aabihii horey u guureen guriga ku jiray markaa xilligan
guriga cidlo ahay wax ku jiro malayn wax dad ku jiro malayn cidlo ahay reerihii u dhawayna waxaa lahay noloshay idinka gubiyeen idinka guban ka taxadir allahay dabka ka digtoonaada allahay marka dadka gubay ma eheladii cidda ninka hore gurigiisa la gubay ama qoorta laga jarayba mise waa shacabka
may waxa gubay niman la yidhaahdo macbuusley oo ka dagaalama dhulkan baadiyaha waan gartay oo ah iyagu nimankaas niman waxa waaye jabhad gooniyi waaye oo dawladda gacansaara leh nimankaas waxay dhaqdhaqaaqay ka sameeyaan waa beelaha degan degmada gurubta beelo ka mida waa waan gartay ma guryo badan baa markaa ururka al-shabaab mas-uuliyiintiisoo kale ay kuleeyihiin magaalada guryo kale way kuleeyihin mas-uuliyiinta al-shabaab guryo kale way kule nin u qaabilsanay arrimaha bulshada iyo nin u qaabilsanay dhanka ceelasha lacagaha waa ror jiray guryahooda cabsidaasaa jirta ilaa hadda in guryo kalena dabka la qabadsiin doono a cabsidaasa welwalkaasa laga qabaa waan gartay xaaladda xilligan magaalada markaa waa sidee xaaladda magaalada iminka dadna way ku riyaaqayaan in guryaha la gubo dadna way ka walaacsiyiin in falka fooshaxina ay sameeyeen aan laga daba samayno lagu daysanin dadna waa waa taasoo kasoo jeedaa dadna waa ku riyaaqayaan in guryaha laga gubo magaalada gacanta yaa si buuxda ugu haya gacanta si buuxda magaalada xooga ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada amisom gaar ahaan kuwa jabuuti hil walaal oo iyaga magaalada maamula
ayagaa magaalada maamula magaalada admi waa wax dhibaato oo ka jira male laakiin hareerihii magaalada kolleyta shan kilomitr meel u jirta magaalada waa amnigeeda waxaa haysta nimankan al-shabaabka lalahayo